إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها سيدة فضيلة الشيخ عبد الرحمن شيخ عمر أوي شاري biidni illaahi caza wajal waxaa u ii qoondaysanoo macnaha walaalaha yidhaahdeen inaan wax ka yidhaahdo fadlu اlcilmi wاlculamaa ama ahmiyat اlcilmi wاlculamaa fi lislaam cilmiga islaamka gudihiisa fadliga uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay iyo barashadeeda waxa lagu gaadhayo dadka culummada diinta allah subxaana watacaala bartay في شريعة الله في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم fadligii wanaagga ay leeyihiin iyo sida loo baahan yahay ummaddan ay ugu dhibaato qabto baahi badanna ay ka jirto in culammada la ixtiraamo la qadariyo haddaan ku horeyna alcilm fadliga uu leeyahay kelimada alcilmi ah bacd alculamaa waxay yidhaahdaan almacruufu laa yucaraf aslan shayga macruufka ee la garanhayo ee la wada yaqaano uma baahno in la tacriifiyo oo lasii qeexo cilmiga waa naqiid uljahl waxa uu ka soo horjeedaa jahliga jaahilnimada ayuu ka soo horjeedaa cilmiga fadliga leen ka hadli doono iyo culimmada taqaanaba dadka ahalka u aba waa cilmiga alcilmu sharciy cilmiga shareecada islaamka weeye alcilmu maa qaala allahu wa qaala rasuuluhu wa qaala saxaaba cilmigu waxa weeye ka allah subxaana wa tacaala uu yidhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam uu yidhaahday asxaabu rasuuli illaahi ay yidhaahdeen a'imat alhudaa aimadii dadka muslimiinta ah ka yidhaahdeen weeye waxaa dhici karayso dadka qaarkood laftooda inay soo daliilsan karayaan qaala allahu ama qaala rasuulu ullah waxaa manhajkeenna u yahay ama cilmigan fadliga badan an ishaarayna uu ku salaysan yahay alkitaabu wasunna bifahmi salafi hadihi alumma in kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam la barto oo shareeco laga dhigto oo culummo lagu noqdo bifahmi salafi hadihi alumma ummaddan siday u fahmeenna salafkeedii siduu u fahmay in loo fahmo jiilkii hore iyo dadkii hore siday u fahmeen in kitaabka allah iyo sunnada nebiga sal allahu alay slam loo fahmo cilmigaan oola jeedna waxaa weeye alcilmu aladi warasahu alambiyaa waa cilmiga ambiyada ay dhexal siiyeen ambiyada laga dhexlay weeye sida badan diinteenna waxay dadka ku xasisaa ay ku boorisaa ay ku baraarujisaa waxa qofka anfacayo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba oo maa min nafsin islaamiyin ila wawara'ahu maslaxatu lilcibaadi caajilan aw aajila kelimaadkaas iyo kuwo lamida waata ibnuqayim aljawsi laga soo naqlinhayo ma jiro naf islaami ah oo diini ah aayad ma jirto ama xadiis ma jirto ma jiro ilaa waxa uu salka ku hayaa oo maslaxo oo ugu jiraa addoomaha alla subxaana wa tacaala maslaxo ayaa ugu jirto wixii nafs ee soo arooray iyo kii sugnaadayba maslaxadaasi ama ha noqoto mid dhow adduunyada inay ku gaadhahayaan ama aakharada inay ku gaadhayaan cilmiga fi lislaami laa nihaayata lah xad iyo meeluu ku gebagaboobo oo la odhanayo intaa waa in la barto ma lahan sababtoo nihaayadiisa iyo haayadiisa maba gaadhi karayna bashar haddii aan nahay wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ayaa alla subxaana watacaala odhanaya laynma siinin cilmiga ilaa qaliila wax yar un baa layn siiyey waxayn soog aad fahanteen ama ad garanaysaan ama garaadkiina u gaadhay waa wax yar weeye fawqa kulli dii cilmin caliim haddii aan cilmiga xaggiisa aan u soo lexano fii diin illaahi caza wajal qofka marka la qiimaynhayo oo miisaan la saarayo micyaar qofkani suu ku wanaagsan yahayo wanaaggiisa iyo sharaftiisa qiimihiisa adduun iyo aakharaba waxaa lagu qiyaasa waxaa weeye alkhuluq waaddiin waa akhlaaq inuu qofku leeyahay dhaqan fiican iyo diin fiican qofku inuu leeyahay wey nabigeena sala allahu alay wasalam wuxuu odhanhayaa isagoo noo tacbiirinayo miisaanka qofka lagu cabiraya inay labada arrin tahay xadiis abi xaatim almusani uu soo wariyey imaamu tirmidi iyo kayrkiiba xadiiska ay soo wariyeen haddii xadiiska mid kastaba turuqa uu ku soo aroray gooni loo eego bisanadin daciif buu noqonaya laakiin bishawaahid marka la isu geegeeyo saaxibu silsila saxiixa wuxuu ku ishaaray xadiiska derajadiisa xasanun bishawaahid inuu yahay in derajadiisa ay xasan tahay ee nebi sal lla alay slam wuxuu odhanayaa idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu faankixuuh ilaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid hadduu in yimaado qof aada raalli kan tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa qof diin wanaagsan leh oo diintiisa kitaabka iyo sunnada nebiga sal allau alay wasalam bifahmi salafi hadi alumma diin saxiixa wato wanaagsan wanaagsan waxaan ka wada waxyaalaha mawduucaadka iyo khuraafiyaadka iyo mushacwadaadka aanan aaminsanayn ee diinta alla subxaanah watacaala ku dhaqmayo dhaqan fiican iyo akhlaaq fiicanna leh hadduu in yimaado isagoo gabadh in ka doonayo faankixuu ha loo guuriyo ayaa nebi sal lla alay slam odhanaya qofka waxa lagu miisaamaya ad waxsiinaysay wax la bixiyana basharkii bini aadamka ugu fiican qofka waxaa lagu miisaamaya alkhuluq waaddiin akhlaaqdiisa iyo diintiisa ayaa qofka lagu miisaamaya labadoodaba nebiga sala allahu alay wasalam marka qur-aanka allahu ka sheekeynhayay oo alla subxaana watacaala rasuulkiisu noo tilmaamaya waxa rabbi uu noogu ishaaray mid kasta in laga siiyey wax cadiim ah waxaad u weyn in laga siiyey alla wuxuu odhanayaa wainaka lacalaa khuluqin cadiim nebi moxamedow waxaad ku dul sugan tahay akhlaaq cadiim aada u weyn dhaqan fiican aadaab fiican iyo mucaamalo wanaagsan maca allahi caza wajal maca nafsik iyo maca alaakhariin iyo dadkaba si fiican ad alla ola dhaqanto naftaadana si fiican oola dhaqmayso basharka iyo bini aadamkana si wanaagsan aad oola dhaqanto wainaka lacalaa khuluqin cadiim dhinaca kale marka rabbi subxaana watacaala uu ka hadlayey cilmiga iyo diinta nebi sal lla alay slam la siiyey وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب ورنيا أنزل الله عليك الكتاب رب سبحانه وتعالى وحكو سودتيي الكتاب والحكمة حكمة وكسيي سنة أيال وكسيي عدينة كتابك الله wacallamaka maa lam takun taclam waxaana lagu baray maa lam takun taclam maa kunta tadri ma alkitaaba waxaa kitaab uu yahay horay umaada aqoonin waxaa la siiyo xikmada ah iyo cilmigaas iyo diinta alla subxaana wa tacaala nicmooyinkaa nebi moxamed sal alla alay wasalam uu ku galladaystay waxaa la odhanayaa وكان فضل الله عليك عظيما fadligii iyo wanaagga alla subxaana watacaala uu kuu galay oo ay ka mid tahay in kitaab lagugu soo dejiyey xikmana lagu siiyey wacallamaka maa lam takun taclam rabbina wuu ku baray wax horey aad u aqoonin waa arrin aad iyo aad u ballaaran oo aad u weyn weeye wixii rabbi subxaana watacaala cadiim uu ku magacaabayna waa arrin aad iyo aad u weyn weeye shareecadeenna markay ku boorinaysay cilmiga barashadiisa iyo cilmiga wanaaggiisa siyaabo kala duwan ayay ugu boorisay oo qofka basharka bini aadamka ah ku kicinaya in diinta alla subxaana watacaala uu barto amarkii ugu horeeyey ee min awaamiri alqur'aan qur'aanka wuxuu amray ah wuxuu ahaa amar tilmaamaya waxbarasho iqra' bismi rabbika aladii khalaq akri waxbarasho ayuu ishaarayaa markii basharka la sameeyo aadam la sameeyo abulbashar la sameeyey waxyaalihii ugu horreeyay rabbi subxaana watacaala uu noogu ishaaray ama nooga tilmaamay waxaa ka mid ah in wax la baray wacallama aadama alasmaa rabbi subxaana watacaala wax ka soo jira magaciisa ayaa wuxuu baray nebi aadam ayuu baray waxay tusaysaa ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay barashada in wax la barto diinta islaamka say macnaha ihtimaam u siisay oo ay u qadarisay oo u weynaysay marka qaarkood nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku ishaarayaa barashada cilmiga iyo islaamka in la barto in farad iyo waajib ay tahay anas ibni malik radia allahu canh waxaa laga warinayaa xadiis ku sugan fii sunan ibni maajah darajaysi inay saxiix tahay nebigu sal allahu alay slam wuxuu odhanayaa talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la dalboo la barto waa fariidatun calaa kulli muslim qof kasta oo muslima waajib ayuu ku yahay in wa muslimatin la raaciyo daciif weeye inta saxiix ee soo arortay waxaa weeye cilmi barashadiisa iyo raadintiisa iyo dalabkiisa fariidatun calaa kulli muslim qof kasta oo muslima muslim haddii la yidhaahdana muslima ayaa soo hoosgelaysa luga alcarabiya mar haddii aan la kala farqinin wax udhexeeyana aan la sheegin haddii si mudakara uu ku soo arooro dadigana waa soo hoosgelayaa dalabulcilmi fariida in cilmi la dalbo farad wey farad cayni ayuu noqonhayaa haddii waxaan ay kugu waajibeen oo waajib ay kugu tahay waxaan ula jeedaa camalka aad qabanayso waajib hadduu kugu yahay waxaa waajib kugu noqonayo cilmigii loo baahnaa camalkaa u baahnaa calaa sabiili almithaal haddii aad gaadhay waktigii ay ku waajibtay salaad ay kugu waajibtay aada gaadho ama salaada waajib ay kugu tahay oo qofka caarid uusan jirin oo wax macnaha cudurdaara uusan jirin oo uu leeyahay ama majnuun ha noqdo ama sabi ha noqdo waxaa waajib qof qofka ku noqonaya mukalafka ee lagu waajib yeelay salaada inuu barto wixii salaada ay ku ansaxaysay dalabu alcilmi fariidatun calaa kulli muslim haddaad xoolo leedahay oo zake ay kugu waajibtay saad u bixin lahayd inaad barato ayaa waajib kugu ah haddii uu xaj kugu waajibay ood xoolo leedahay waajib kugu yahay xajka acmaasha iyo nusukii xajka inaad barato waajib ayay kugu tahay waxa waajibka ku ah qofka in wixii uu ku fulin lahaa uu barto waajib weeye waa fard weye amaa wixii intaa ka soo haray waa fardan fardu kifaaya loo yaqaano oo macnaha qof kasta aana ku waajibaynin yani qof kasta waajibku ma aha inuu caalim noqdo oo kutub xaafid uu noqdo oo muxadis uu noqdo oo faqiih uu noqdo laakiin waxaa loo baahan yahay inaad taqaano waxa waajibka kugu ah camalka waajibka kugu ah wixii aad ku samayn lahayd oo cilmi ah inaad barato waajib ayay kugu tahay طalab اlcilmi fariidaة calى kuli muslim salafkeenni markii la weydiiyey fadliga iyo wanaagga uu leeyahay cilmiga sufyaan الthawri ayaa waxaa la weydiiyey can fadli اlcilm cilmiga fadligiisaa la weydiiyey wuxuu sufyaan sawri ku jawaabay alam tasmac qawlahu tacaala xiina bada'a bihi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastagfir lidanbik walilmu'miniina waalmu'minaat miyaada maqal in allah subxaana wa tacaala uu ku bilaabay cilmiga oo rabbi u yidhaahday faclam annahu laa ilaaha ila allah imaamu albukhaarina kitaabkii saxiixa wuu u tabwiibinaya baabay u samaynhayaa ou leeyahay baabu alcilmi qabla alqawli waalcamal in wax la barto marka hore wax la yaqaano inta aada ku dhawaaqin aadna ku camal falin tawxiidka allah subxaana wa tacaala aada waxidaysa iyo wixii islaamnimada aad ku soo gelayso laa ilaaha ila allaha waxaa loo baahan yahay intaada ku dhawaaqin inaad fahamsan tahay faclam annahu laa ilaaha ila allah ood cilmi aad u leedahay xasan albasriy waxaa laga soo naqliyaa oo laga soo wariyey inuu yidhaahday lowla alcilmu lasaara annaasu mithla albahaa'im haddii cilmiga uusan ahaadeen dadku waxay noqon lahaayeen xayawaanka oo kale xoolaha iyo basharka iyo bini aadamka lama kala garteen haddii cilmi uusan jirin wamaa yacqiluha ila alcaalimuun qur-aankan iyo amsaashiisa masalka uu soo jeedinhayo waxa uu ka hadlahayo waxaa fahmahayo alcaalimuun dadka cilmiga leh ayaa fahmayo cilmiga sharaf waxa ugu filan ayaa laga soo naqliyay bacd alculamaa sida cali bn abi aalib kafaa bilcilmi sharafan an yaddaciihi man laa yuxsinuhu wayafraxu bihi idaa nusiba ilayh cilmiga waxaa sharaf oogu filan inuu sheegan hayo man laa yuxsinu qof aanan aqoonin ayaa wuxuu ku odhanayaa caalim baan ahay ama cilmi sheegan hayo ama professor iyo doctornimo sheegan hayo sheekhnimo sheegan hayo wayafraxu bihi idaa nusiba ilayh wuuna ku farxayaa marka loo tiiriyo cilmiga waxaa sharaf oogu filan oo wanaaggiisa kutusahayo qof aanan aqoonin ayaa sheegan hayo wakafaa biljahli damma an yatabara'a minhu man huwa fiih jaahilnimona waxaa xumaan oogu filan inuu ka beri noqon hayo qofkii jaahilka ahaa jahli xumaan waxaa ugu filan yacay oo ku tusayo xumaantiisa qofka jaahilka inuusan qiimo lahayn waxaa jahliga ka beri noqdo qofkii jaahilka ahaa haddii loo nisbeeyana wuu xanaaqayaa waana ka gubanayaa maca annahu jaahil isagoo weliba jaahil ah shayga keliya ee qur-aanka allah subxaana wa tacaala nabigiisa uu ku amrahayo inuu weydiisto in loo ziyaadiyo loo badiyo waxa weeye cilmiga weeye imaamu qurtubiy wuxuu odhanahayaa tafsiirkiisa uu ku leeyahay low kaana shay-un ashrafa min alcilmi laamara allahu nabiyahu an yas'alahu almasiida minhu kama amarahu an yastaziidahu min alcilm haddii la heli lahaa shay ka sharaf badan oo ka qiimo badan cilmiga rabbi subxaana wa tacaala nabigiisa ayuu amri lahaa inuu weydiisto inuu u ziyaadiyo shaygaas sida allah u amray nabigiisa in nabiga sala allahu alay wasalam uu weydiisto allah inuu u ziyaadiyo cilmi inuu u ziyaadiyo hadduu jiri lahaa shay kaleento oo ka wanaag badan cilmiga waxaa nabiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam la amri lahaa inuu weydiisto in loo badiyo o loo ziyaadiyo rabbina subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhaahdaa zidnii cilma ilaah waxaad ii ziyaadisaa cilmi ii ziyaadi ayuha alikhwa walakhawaat waxaa loo baahan yahay diinta allah subxaana wa tacaala inaan baranno masaajidii waa sheeganaysaa macnaha firaaqo dadkii culummada ahaa oo akrinahayay waxaad arkaysaa meelaha qarbiga ay joogtaan inuu sheekhii soo fadhiisto dhowr qof ay soo ag fadhiistaan dhowrkaa qofna waxaan ku tilmaamaa ardada kumeel gaarka ah sida dadka kumeel gaarka ay u jiraan dawladda kumeel gaarka ay u jirto culummada kumeel gaarka ay u jirto waxaa dhici karto in dawladaha aad joogtaan waktiga macnaha loo qabtay doorashadooda shan sano ay tahay laakiin laguma magacaabo dawlad kumeel gaar ah laakiin arrimo jira daraaddood ayaa mideeni markii shan sano ama afar sano la doorto loogu magac daray inay kumeel gaar tahay waxaan idhaahdaa ardada waktigan joogto waa kumeel gaar inta ay shaqo la-aan yihiin ayay ku ag fadhiyaan oo darsi ay qaadanhayaan maalintii shaqay usoo baxda ama tagsi u fuulo cashirkii waxaad moodaa in la yidhi waxba ha qaadan sheekha laftiisa waxaa mararka qaarkood ka muuqanayso duruufihii arrimo jira meesha uu joogay inuu darsiga u akrinhayo dani markay soo gasho inuu horey kasii dhaqaaqahayo ilan ardadii waa ka kala dhaqaaqeena waqul rabbi zidnii cilma ummad ma jirta qiimayso oo qadarisa cilmiga ilaa waa ku horumaraan ummad ma jirto sharafta ka qaada cilmiga oo cilmiga aana qadarin ilaa waa liitaan caalamka waaqica ayaa ku tusayo cilmiga sharaftiisa waxaa ku tusahayo inuu yahay wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladaystay dadka uu jecel yahay qofka aad jeceshahay waxaa la siiyaa waxaad jeceshahay wax wanaaga oo ku farxayo adiguna aad jeceshahay ayaa la siiyaa qofka aad jeceshahay allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ina allaha samiicun basiir rabbi subxaanahu wa tacaala yastafii min almalaa'ikati rusula malaa'igta xaggooda wuxuu ka doortay kuwa rusul ah jibriil baa la doortay in risaaladan ambiyada uu soo gaarsiye nebi maxamed sal lla alay slam uu soo gaarsiiyey kitaabka wa min annaas basharka iyo bini aadamkana rabbi subxaanah wa tacaala dad buu ka dooranhayaa dadka ilaahi subxaanah wa tacaala uu ka doortay waxaa weeye ee ugu jecelyaha basharka xaggiisa waa rusulullah rususha ilaahi subxaanah wa tacaala iyo ambiyada weeye dadka uu jecel yahay rabbi subxaanah wa tacaala waxa uu siiyey balan eegna macnaha qaybo ka mida kulligood ma aha nebi moxamed sal allau alay wasalam markuu rabbi ka hadlahayey waxa la siiyey waanzala allahu calayka alkitaaba walxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wa kana fadlu اllahi calayka cadiima wax weyn oo kitaabka yaa la siiyey kitaab allah ayaa la siiyey xikma ayaa la siiyey wacallamaka maa lam takun taclam khaliil ullah kii rabbi subxaanah wa tacaala uu doortay nabiyullahi ibraahim nabi ibraahim marka rabbi subxaanah wa tacaala uu ka hadlayay wuxuu yidhaahday ina ibraahiima kana ummatan qaanitan lilah xaniifan walam yakun min almushrikiin akharu lmufasiriin dadka fasira qur-aanka culammada fasirtay agsarkooda waxay ku turjumeen ina ibraahiima kana ummah ibraahim wuxuu haa ummah ay mucalliman lilkhayr ummadda wuxuu bari jiray khayrkiiyo wanaaggu bari jiray qofka khayrka ummadda barahayana cilmiga barahayo waa qof cilmi la siiyey khaliilullah waxaa la siiyey cilmi ummadda uu baro dadka khayraad dadka uu barahayo ina ibraahiima kana ummatan qaanitan lilah nabiy llaahi yuusuf marka rabbi subxaanah wa tacaala uu ka hadlayay waxaa la siiyey walamaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilma wakadalika najdi almuxsiniin walamaa balaga ashuddah adkaantiisii markuu gaaray oo u buuxsamay aataynaahu nebi yuusuf waxaan siinay xukman wa cilma xugum iyo cilmi ayaan siinay xikma ama xugumka cilmiga uu ku maamuli lahaa iyo wa cilma iyo cilmi baa la siiyey waxaa rabbi subxaanah wa tacaala ku galladaystay nabiy llaahi yuusuf wuxuu ku galladaysanaya oo ugu mana sheeganaya aataynaahu xukman wa cilma kalimullahi muusa kii rabbi subxaana wa tacaala ula hadlay alla subxaana wa tacaala wakalama allahu muusa takliima rabbi subxaana wa tacaala nebi muuse ula hadlay nabiy illaahi muusa kaliimullah marka rabbi subxaana wa tacaala uu ku galladaysanayay wuxuu yidhaahday ugu mana sheeganahayay walamaa balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wa cilma wakadalika najzi lmuxsiniin walamaa balaga ashuddah markuu gaadhay nebi muuse ashuddah quwadiisii iyo xooggiisii markuu gaadhay wastawaa aataynaahu xukman wa cilma waxaan siinay xikma iyo xugum iyo cilmi baan siinay wakadalika najzi lmuxsiniin dadka muxsiniinta ee wanaagsanna sida ayaa rabbi subxaana wa tacaala u abaalmarinaya wax wanaag ku abaalmarinaya ciisa bna maryam marka allah subxaana wa tacala uu nooga sheekeynahay wuxuu rabbi odhanahayaa isagoo xasuusinhayo nicmadiiy wanaaggii loo galay waid callamtuka alkitaaba waalxikmata waltawraata waalinjiil markii aan ku baray xasuuso alkitaaba kitaabka markaan ku baray jins lkitaab waalxikma iyo xikmada aan ku baray waltawraata waalinjiil towraat iyo injiil aan ku baray towraat injiil waxay soo hoosgelayaan kitaabka waxa weeye markii hore wax caama la sheegay kadibna khaaskii la sheegay nabiyullaahi ciisa waxaa rabbi uu macnaha ku galladaysanaya ugu abaal sheeganhaya oo u sheegayaa nicmo inuu u galay waid callamtuka alkitaaba walxikmata waltawraata waalinjiil dadkii rabbi subxaana wa tacaala uu doortay wuxuu siiyey allah subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay oo cilmi ah lidaalika qofkii alla uu jecel yahay wuxuu fahansiiyaa diinta allah subxaana wa tacaala man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii alla subxaana wa tacaala wanaag uu la damco oo khayr uu la damco yufaqihu fi ddiin mafhuumka laga fahmayo waxa weeye qofkii aan khayr laga lala doonin diin lama fahansiiyo waxaa diin la fahansiiyaa qofkii alla subxaana wa tacaala khayr ula doonay nebi daawuud iyo nebi sulaymaan markii alla subxaana wa tacaala uu ka sheekeynhayo walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilma waxaan siinay daawuud iyo sulaymaan cilma cilmi baa la siiyey wa qaala alxamdu lilaahi aladii fadalana cala kasiirin min cibaadihi almu'miniin wa fadli min allahi caza wajal ayna waajibtahay in rabbi looga mahadnaqo waxayna yidhaahdeen wa qaala alxamdu lilah rabbi ayaa mahad leh kaasoo naga fadilay calaa kasiirin min cibaadihi almu'miniin dad badan oo addoomihiisa mu'miniinta ah naga fadilay waxaad ogaanaysaan alla subxaana wa tacaala dadka uu doortay wuxuu siiyey waxa uu jecel yahay waxa uu jecel yahayna waxa weeye waa cilmiga weeye waa risaalada weeye waa diinta weeye waa kitaabka alla weeye cilmiga xataa xayawaanaadka ayaa lagu kala horumariya oo ku kala sarreeyo waxaad og tihiin sunnada nebiga sal allau alay slam inay ku soo arortay eyga haddii uu geliyo afkiisa carabkiisa oo ku wanaaqo amuu dhex geliyo qofkiin waalkiisa hadduu dhex geliyo ha dhaqo toddoba jeer midoodna carraha ku dhaqo nijaaso weeye adag weliba ka warran haddii eygii la tababaro oo la baro wixii ilaahay subxaana wa tacaala tucallimuunahuna mima callamakum allah wixii ilaahay subxaana wa tacaala u in bara wax ka bartaan mukallibiin eygaasi oo dirtood ku ugaarhsato oo bismi illaahi aad tidhaahdo neefku kuu qabto rabbi subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu isma allah ha la cuno shaygaa la cunhayo waxaa weeye shuruud baa loo xiray eygaas oo kale matalan waa inuu tarbiyaysan yahay waa inaad barteen weeye tucallimuunahunna mima callamakum allah haddii shuruudda ayga laga waayo oo usan tarbiyaysanayn oo cunahayo oo u qaninhayo oo qabsanahayo o isaga isu qabanhayo walow bismi illaahi baa tidhaahdida wixii kuu qabta xalaal maahan eeg marka eygii baa la kala fadilay waxaana lagu kala fadilo lagu kala hormariyey cilmiga weeye qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun inamaa yatadakkaru ulul albaaba ma siman yihiin dadka cilmiga leh aqoonta leh iyo dadkaan aqoonta lahayn ma sinna ayaa allah subxaanah wa tacaala odhanhaya waxaa diintan iyo xaqan ku waantoomo ulul albaaba waxaad og tihiin shareecadeenna iyo diinteenna waxay ku taagan tahay laba rugni laba tiri bay ku taagan tahay laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu ullah haddii kale si kale loo yidhaahdo laba arrimood bay diinta ku taagantah waxa weeye anlaa yucbada ila allah wa anlaa yucbada ila bima sharac inaan la caabudin ila allah alla mooyeene wa anlaa yucbad allah subxaanah wa tacaalaana inaan la caabudin ilaa bima sharac wuxuu jideeyey mooye lagu dul caabudo mooyeene laba arrimood wey waxaa la caabudaya oo keliya waa allah subxaanah wa tacaala haddii la caabudayana waxaa alla lagu caabudayaa bima sharaca wixii rabbi subxaanah wa tacala uu noo jideeyey ayaa rabbi lagu caabudayaa wixii rabbi uu jideeyey inaad rabbi ku caabuddo waxay u baahan tahay inaad barato faaclam annahu laa ilaaha ila allah barasho iyo cilmi ayay u baahan tahay wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbi caabud ilaa geeriday kaaga imaanaysa tii dhabteeda kaaga imaanayso yaqiin ilaa ay ku imaanayso waktigaa dheer eed nooshahay ee rabbi aada caabudayso waxaa loo baahan yahay in rabbi lagu caabudo bima sharac wixii uu jideeyey oo sharciyeeyey waxaan soo ishaaray in siyaabo kala duwan ay diinteenna noogu boorisay fadliga iyo wanaagga uu leeyahay cilmiga iyo barashadiisa mararka qaarkood waxay diinta ishaaraysaa barashadan cilmiga oo la raadsado طariiqun ila aljanna inuu yahay meel jannada ku gaadhsiinayo waddo jannada ku gaadhsiinayso wadiiqadaad ku gaarayso jannat alfirdows aad ku gaarayso waxaa mararka qaarkood ishaaraysaa diinteenna ridaa'u lmalaa'ika in malaa'igta ay raalli ka noqonayso qofka cilmiga shareecada diinta islaamka baranhayo waxay adilada iyo nusuusta ishaaraysaa irsu alambiyaa ay mawruusu alambiyaa wixii ambiyada laga dhaxlay inuu yahay cilmigan xadiis soo wada koobayo fii sunan abi daawud iyo tirmidi ibni maaja iyo keyrkiiba ku sugan ayaa nabi sal alla alay slam wuxuu odhanayaa man salaka طariiqan yatlubu fiihi cilman salaka allahu bihi طariiqan ila aljanna qofkii qaado jid uu ku raadsanayo cilmi rabbi subxaanah wa tacaala qofkaa wuxuu qaadsiiyaa oo u fududeeyaa طariiqan ila aljanna jidkii jannada uu ku gaadhi lahaa waa kee qofkaasi waa qofkii yatlubu fiihi cilma qofkii qaado waddo uu ku raadinhayo cilmi barashada diinta islaamka rabbi subxaanah wa tacaala qofka wuxuu qaadsiinayaa oo marsiinayaa oo u fududaynayaa طariiqan ila aljanna meeshii jannada uu ku gaari lahaa wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha ridaa'an liطaalib alcilm malaa'igtana garbaheeda ayay huwinaysaa qofka cilmiga dalbahayo ee cilmiga baranayo ridan bima yafcal ayagoo raalli ka ah waxa qofkaasi uu samaynhayo ee uu raadinhayo وإن العاaلم ليستغفر لh mن في السماaواaت وmن في الأرض حتى الحitاn في الماء qofka cilmiga yqaana caalimkaana waxa rabbi subحaanaه وataعaalى u weydiinayo dmbi dhaaf اsتغفاar u weydiinayo in duنuubtiisa la dhaafo mن في السماaواaتi وmن في الأرض samada iyo dhulka waxa ku dhex jiro dhan xatى الحitاn في الماء حتى الحيتان في الماء حتى حيوانك كجرة بدا قده أي استغفار ويدين أيه وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب قفك عالمك علمك كان فضلك يسريت وكسر قفك عابدك يا ربي سبحانه وتعالى عابدك علم لك عابدها وكفضل القمر على سائر الكواكب وسيدا أكل سريان أكل فضل بدنيهن ضيحة يحدقها كلا قفك عالمك مركا الله إيغو qofka caabidka ee rabbi caabudo oonan cilmiga lahayn wuxuu la mid yahay dayax iyo xidig ayay isula mid yihiin wa ina alculamaaa warasatu alambiyaa culummadana waxaa weeye warasatu alambiyaa ambiyada kuwii dhaxlay weeye wa ina alambiyaaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama ambiyada allah subxaana wa tacaalana ma dhaxal siinin dirham iyo diinaar xoolo iyo maadi adduunyo lagama dhexlin innamaa warastu alcilma waxay dadka dhexal siiyeen oo laga dhexlay alcilm cilmi ayaa laga dhexlay xadiidkaa wuxuu ishaarahayaa fadliga iyo wanaagga iyo cilmiga uu leeyahay inuu yahay meel aad ku gaarayso jannada allah subxaana wa tacaala aad ku kasbanayso inuu yahay mid ay malaa'igta meel ay malaa'igta kaaga raali noqonayso inuu yahay dhexalka ambiyada ayna dhexalsiiyeen dadka ambiya culammada ah faman akhadahu akhadahu bixadin waafir qofkii qaato cil dhexalkaasi ambiyada ay ka tageenna nasiib aada u u ballaaran oo aada u weyn ayuu qofkaasi qaatay cilmiga iyo shareecada barashadeeda waa nuurulbasiira aragti waxaa jirta indhaha qofka wax ku arkayo iyo mid macnaha laabta ku dhex jirta oo qalbiga ku dhex jiro oo qofka uu ku kala saarayo waxa wanaagga iyo wax xumaanta ah xaqa iyo baatilka xaqaa'iqul ashyaa uu ku ogaanhayo waxaana muhiimsan midda gudaha ku jirta ee basiirada ta hadday madoobaato midda indhaha qofka uu leeyahay wax ku arkayo waxba uma tarayso fa innaha laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur waxaa mugdi noqdoo madoobaado tallaabta gudaheeda ku jirto aragtidaas albasiira taa hadday madoobaato taasaa dhib ka jira ilahina subxaana wa tacaala dadka wuxuu u kala qeybiyey laba qaybood qof basiiradiisa ay wanaagsan tahay oo caalim ah iyo qof acmaa qof indhaloo basiiradiisa iyo qalbiga ee laabtata ku jirto waxba uusan ku arkin afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqa kaman huwa acma waxaa alla subxaana wa tacala odhanaya afaman yaclamu qofkii cilmi iyo aqoon u leh anama unzila ilayka min rabbika alxaqa waxa lagugu soo dejiyay inuu xaq yahay qofkii cilmi iyo ogaal iyo aqoon u leh kaman huwa acma qofaana ka warqabin arrintaa lamid miya oo indhoola ka ah oo ka indhala isku mid ma aha weeye waxay arrintaa tilmaam tilmaamaysaa cilmigu inuu yahay nuuru lbasiira yabsuru bihi almarwa xaqaa'iqa alumuur qofkana uu ku arkaayo waxa dhabta ah ee jiro xaq iyo baatilkan uu ku kala saarayo waa cilmiga iyo shareecada alla weeye haddii qofka uusan kala saari karaynin oo diinta alla subxaana wa tacala uusan garanaynin waxaa dhici karta macnaha in qofkaasi mugdi u ku jiro waxbana uusan arkaynin barashada cilmiga waxay shareecadeenna iyo diinteenna ku ishaaraysaa bimansilati aljihaad inuu jihaadka la mid yahay maanaa in jihaad ay tahay in la barto diinta alla subxaana wa tacaala ummaddana la gaadhsiiyo haddii aan soo naqliyo hadal uu leeyahay ibnu qayim aljawzi wuxuu leeyahay aljihaadu bilyadi wasinaan jihaadka laba nooc weeye mid waa midan gacanta iyo seefaha lagu dagaalamo wa thaani aljihaadu bilxujati waalbayaan ka labaadna waxa weeye in lagu dagaalamo o lagu jiha tago alxuja waalbayaan qofka inuu caddeeyo calaa basiiratin ana waman ittabacanii in ugu yeedho kitaabka allah iyo sunnada nabi nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wuxuuna odhanayaa jihaadka bilxujati walbayaan in kitaabka allah iyo sunnada nebi maxamed sal la alay slam dadka la gaadhsiiyo wa hada jihaadu alkhaasa min atbaaci arusul waa jihaadka dadka khaaska ee goonida ay leeyihiin dadkaasoo min atbaaci arusul nebi maxamed sal allahu alay wasalam dadkii raacay ah wuxuu odhanaya ibnu qayim aljawzi miftaaxu daari saacada uu ka odhanayaa wa huwa jihaadu ala'ima a'immada muslimiintana jihaadkoodii weeye wa huwa afdalu aljihaadayni licadami manfacatihi wa shiddati mu'anatihi wa kasrati acdaa'ihi waxaana weeye labada jihaad afdalu aljihaadayn labada jihaadka ugu fadli badan waa aljihaadu bilxujati walbayaan wuxuu odhanaya ibnu qayim aljawsi asagoo hadalka sii wato qaala allahu tacaala fii suurati alfurqaan wahya makiya allah subxaana wa tacaala suuratu alfurqaan wuxuu ku odhanayaa suuratu alfurqaanna waa makiya markay ku soo degtay waktigaa maka la joogana jihaad ma soo degin oo kufu ayaa la taagnaa wuxuu rabbi ku odhanayaa walow shi'naa labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا عدوى مكوي هدي عند معنى اندون تولك سوحا ندر له قف ديو فلا تطع الكافرين دتك قال لها داع وجاهدهم لنا جهاد به بالقرآن قرآن كل جهاد جهادا كبيرا jihaad weyn kula jihaad aljihaadu bilqur'aan rabbi wuxuu ku tilmaamay jihaadan kabiira waxaana qur-aanka ku jihaadi karayo qofka yaqaano aqoon iyo cilmi u leh wuxuu ibnuqayim odhanayaa fahada jihaadu lahum bilqur'aan wahuwa akbaru ljihaadayn wahuwa jihaadu lmunaafiqiina ayda taasi waxa weeye in lagula jihaado bilqur'aan ay bilxujati walbayaan in loo caddeeyo diinta allah iyo kitaabka kitaabka allah iyo sunnada nebi maxamed sala allahu alay wasalam kaasina wuxuu yahay akbaru ljihaadayn kolka barashada cilmiga dadkana la gaadhsiiyo waa bimansilati aljihaad boos jihaad ayuu marayaa wey waxaa daliil u ah xadiis abu hureyra uu soo warinayo fii sunan ibni maajahna ku sugan shaykh albani uu saxiix ka dhigay ayaa nebi sal alay slam wuxuu abu hureyra odhanayaa samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebigoo leh man jaaa masjidii haada lam yaatihi ila likhayrin yatacallamuh aw yucallimuh fahuwa bimanzilati almujaahidi fi sabiili illah waman jaaa ligayri dalika فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره قفك يماذا يا نبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا مسجدي هذا مساجد كين قفك يماذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أنا أيمان إلا إنه بط علمي أو يعلمه أما إنه بره قفك يماذا مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا يماذا إنه علمي برته أما بره أو خير برته أما خير أبرة فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله عز وجل قفك سيوحي ولا درجي هاي المجاهد في سبيل الله وحيث كبوصيهين المجاهد في سبيل الله كي له درادي وجهاد هاي ومن جاء لغير ذلك قفك خير كبرشدي ساما بريدي سوحان أي مادنا وحلميدي قف اسكدها وانا يسكفر في سنة alaab iyo xoolo uusan lahayn ibnu maajah ayuu xadiiskaasi ku sugan yahay cilmiga oo la barto waxay diinteenna ku tilmaamaysaa alkhayriya wanaag rabbi subxaana wa tacaala qofka uu la damcay sidii xadiidkaan soo ishaaray lahaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii rabbi subxaana wa tacaala khayr uu la damco allah subxaana wa tacaala qofka wuxuu fahansiinayaa diintiisa ayuu fahansiinayaa fiqhi yufaqihu fi ddiin diinta la fahansiiyaa tacbiirka la isticmaalaya waxaa weeye alfahmu fi ddiin in diintan allah subxaana wa tacaala iyo maqaasideeda la fahmo waxay diinta ishaaraysaa qofkii barta cilmigan iyo diintan barto kuna camal falayo addunya akharaba rabbi subxaana wa tacaala inuu saro marinayo wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin idinkaa sarraynayo haddii aad dad mu'miniina tihiin fii fii saxiixi muslim waxaa ku sugan naafic bn cabdilxaaris ayaa wuxuu la kulmay cumar bni khadaab cumar bni khadaabna maka wuxuu madaxa oga dhigay markaasi naafic ibn cabdilxaaris cusfaan meel la yidhaahdo ayuu kula kulmay cumar ibnu khadaab baa wuxuu weydiiyey mas-uuliyaddii aan kuu dhiibay yadaa uga soo tagtay man istakhlafta calaa ahli ilwaadi fii saxiix muslim buu xadiis ku sugan yahay wuxuu odhanayaa naafic ibn cabdilxaaris wuxuu yidhi ibna abaza waxaan soo khaliif yeeloo meeshii aan ooga soo tego mas-uuliyaddaan usoo dhiibay ninka ibna abza la yidhaahdo cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi waman ibnu abaza waayo ibnu abaza waa kuma naafic ibni xaaris wuxuu ugu jawaabay mawlan min mawaaliina waa qof aan xoraynay oo kuwii aan xoraynay ka mida dadkii addoommaha ahaa een xoraynay ayuu ka mid yahay cumar ibnu khadaab wuxuu weydiiyu ku yidhaahday istakhlafta calayhi mawla qof addoon ahaan jiroo la xoreeyey miyaad oga soo tagtoo khaliif meeshaad ooga dhigtay waxaa naafic ibn cabdilxaaris uu ku jawaabay ya amiira almu'miniin inahu qaari'un likitaab illaah wa inahu caalimun bilfaraa'id ninka ibna abza waa qaari'un likitaab illaah kitaabka alla nin qaari oo akhriyo weeye oo yaqaano wa inahu caalimun bilfaraa'id cilmiga dhaxalkana waa nin yaqaano cumar bn khadaab wuxuu ku jawaabay ama ina nabiyakum qad qaal nabigiini nabi maxamed sal allau alay slam wuxuu yidhaahday ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin rabbi subxaana wa tacaala wuxuu kor ugu qaadayaa kitaabkan sababtiisa aqwaaman dad buu kor u qaadayaa dadka kitaabka alla subxaana wa tacaala bartay ee ku camalfalay ku dhaqmay ee raacayo dadka rabbi subxaana wa tacaala kor buu u qaadaya wa yadacu bihi aakhariin kuwa ka jeedsanayo ka tegayo min waraa'i duhuurihim ka tuurayo kitaabka alla aana ku dhaqmayninna dadka ilaahi subxaana wa tacaala waa dullaynaya muslim ibnu maajah axmed bn xambal iyo imaamu lbayhaqiy ayaa soo saaray يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ربي سبحانه وتعالى وسرم مرينا يا دتك مؤمنين تكرر يو قاده يا دتك مؤمنين وحاسو اسجلها يو دتك علماء لكن أهمية إيا وناقة إليهين يسي خاصة وقونية أي هذا الله شيء والذين أوتوا العلم درجات كو ربي سبحانه وتعالى علم أوسيي waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu ayagana kor ayuu u qaadayaa ayaa alla subxaana wa tacaala u odhanayaa dadka muuminiinta ah rabbi wuu saro marinayaa dadka cilmiga la siiyey rabbi subxaana wa tacaala darajaad meel sare ayuu jannada ka siinayaa waxay nusuustaa tilmaamayaan fadliga cilmiga uu leeyahay iyo diinteenna sida inoogu boorisay inaan shareecada iyo islaamka aan baranno waxaa naftayda iyo tiina baan kula dardaarmahayaa biyo sacaabadaada ayaa looga dhargaaya inaad diinta alla subxaana wa tacaala inaad barataan in kitaabka alla aan gacanta bidixda lagu qabanin ee kitaabka alla iyo sunnada nebi maxamed sal allau alay wasalam gacanta midigta lagu qabsado in la barto weeye diintan aad u nasab sheeganayso eed sheeganayso inaad macnaha iyada macnaha ka mid tahay oo muslim aad tahay oo ilaahayd uhogaansatay u hoggaansatay waa inaad macnaha barato weeye طalab اlcilmi fariidaة calى kuli muslim barashada iyo raadinta cilmiga qof kasta oo muslima ayuu farad ku yahay oo waajib uu ku yahay haddii aan usoo gudubno waxyaalaha looga baahan yahay adaabta looga baahan yahay qofka markuu diinta baranayo la iskana ilaaliyo dad badan oo muslimiin ah maanta sida ay samaynhayaan waxa ugu horreysa qofka looga baahan yahay way fara badan yihiin laakiin lix nuqdo ama lix bundi ayaan ishaaraya insha allahu tacaala aan u arka inay muhiim tahay waktigan markastana ay muhiim tahay anoo kulli aana ka wada gaari karaynin qofka markuu diinta baranayo waxaa loo baahan yahay barashada uu diinta baranaya inay ikhlaas ka tahay in liajli illaahi caza wajalla qofka uu baranayo in dadka sufahada ee diinta aanan aqoonin iyo dadka culummada ah uu kula doodo uu kula murmo inuu u barto ma ahan in qofka u barto waa sheekh ha lagu yidhaahdo waa caalim ha lagu yidhaahdo hadalkaada ha laga dambeeyo inuu barto ma ahan waa liajli illaahi caza wajal haddii sidaa uu barto qofku wuxuu khatar ugu jira inuu naarta kuwa ugu horreeya lagu hurinayo uu ka mid noqdo awalu man tusacaru bihim annaar dadka ugu horreeya naarta lagu hurinahayo saddex ayaa nabi sal alay slam uu sheegay qof qaari oo diinta bartay una bartay in la yidhaahdo qaari waa qof diin yaqaana ha lagu yidhaahdo qof caalima oo cilmiga u bartay ha lagu yidhaahdo caalim caalim weeye ha lagu yidhaahdo waxaa la rabaa diinta haddii la baranahayo liajli illaahi caza wajal alla daraaddii in loo barto waxaa nabiga sala allahu alay slam ka sugan kuna sugan fii sunan nisaa'i wa abi daawuud abi umaama laga warinaya oo odhanaya xadiidka qaybtiisa dambe ee rasuul sal alay slam wuxuu leeyahay ina allaha laa yaqbalu min alcamali ila ma kana lahu khaalisa wabtugiya bihi wajhuh rabbi subxaanahu wa tacaala camalka xaggiisa ma aqbalo ilaa ma kana lahu khaalisa wabtugiya wajhuh wixii loo sameeyey liajli illaahi caza wajal alla daraadii wixii loo sameeyey ayaa rabbi u aqbalahayaa wajhu llahi caza wajal wixii lagu raadiyey ee lagu dalbay ayaa alla subxaanah wa tacaala u aqbalahayaa sufyaan thawri wuxuu odhanhayaa asagoo ka hadlayay barashada cilmiga diinta maa caalajtu shay-an ashadda calaya min niyati ma daaweynin wax iiga adayg badan niyadayda waxa ugu adag een dagaalka ku hayay een la dagaalamahayay inaan toosiyo waxay ahayd niyadayda oo barashada cilmiga aan ikhlaas u sameeyo tadkiratu saamic ayuu ku sugan yahay asarkaasi arrinta labaad ee loo baahanya waxaa weeye waxaan aad fahmaysay rabbi uu ku fahansiinhayo waa inaad u aragto fadlullah fadli alle inuu yahay wa qaala alxamdu lilahi aladii fadlanaa cala kasiiri min cibaadihi almu'miniin wa kaana fadlu ullahi calayka cadiima wax rabbi fadli uu kuu galay oo wanaaga inay tahay inaad aragto weeye ee maha inaad u aragto wax caqligaada iyo kartidaada iyo awooddaada aad ku helayso waxaa markasta loo baahan yahay allujuu ila allahi caza wajalla fi lmaqsuud waxa la damcayo ee la doonayo in rabbi subxaanah wa tacaala lala hoos tago waxaa fii saxiix muslim ku sugan ducooyinka nebiga sal alay slam rabbi uu ku baryi jiray waxaa ka mid ahaa allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu laha waxaa fii saxiix muslim ku sugan nebi sal alay slam inuu odhan jiray allahuma inii acuudu bik rabbi waxaan kaa maangelayaa min cilmin laa yanfacu cilmi aanan anfacaynin cilmi nacfi aanan lahayn rabbi waan kaa maangelahayaa cilmiga cilmi naafica inuu yahay weye markuu wax tarahayo wa min qalbin laa yakshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu laha arrinta saddexaad ee ku naseexaynayna waxaa weeye ee ku talinayna dadka talabulcilmi cilmiga dalbahaya aan kula talinayna taalibka taqwa allahi caza wajal in rabbi subxaanah wa tacaala qofka uu ka baqo waxaanaad baranayso inaad ilahay uga baqdo weeye xadiidkan aad fahantay inaad ku dhaqanto weeye aayaddan aad fahantay inaad raacdo weeye kadibna rabbi subxaanah wa tacaala cilmigu kuu fududaynayaa waataquu allaha wa yucallimukum allah ربي كبق ربي سبحانه وتعالى علم ينسينيا والسكحري تقوى الله عز وجل ربي كبق ربي سبحانه وتعالى علم يكسينيا واتقوا الله ويعلمكم الله waxaan ishaaray barashada cilmiga markaad ku dhex jirto mar kastana loo baahan yahay laakiin ay aada muhiim usii tahay alikhlaasu fii alab طalab اlcilm qofka inuu ikhlaas la yimaado liajli illahi caza wajal uu sameeyo طalab lcilmiga raadinta iyo barashada cilmigu baranayo waa liajli illahi caza wajal arrinta kale waxaa weeye inuu arko fadli ilahi subxaanahu watacaala uu siiyey ay tahay rabbina uu ka baryo cilmi naafica inuu ilaahay siiyo cilmina uu ziyaadiyo waqul rabbi zidnii cilman uu ku camalfalo ou yidhahdo allahuma zidnii cilma arrinta saddexaadna waxaa weeye taqwa allahi caza wajal in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka baqo waa arrinta saddexaad arrinta afraad ee ku talinayna waxaa weeye ee looga baahaya qofka cilmiga raadinhayo cadamu ataqawuli cala allahi caza wajal waa in marka uu hadlahayo ama diinta uu sheegahayo uu sheego oo keliya wax uu hubo faduuya di wax la weydiiyana uusan ku degdegin asagoo kaa cararayo in la yidhahdo waxba ma garanayo haddii wax lagu weydiiyo inaad tidhaahdo weeye haddaada garanaynin laa adri kama warqabo inaad tidhaahdo weeye waxyaalaha rabbi uu nooga digay oo naga xarimay waxaa ka mide wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun waxaa rabbi uu ka xarimayaa inamaa xarama rabbiya alfawaaxish maa dahara minha wamaa baطan waxaa ka mid ahaa wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun waxaa rabbi u xarimay inaad rabbi ka sheegtaan wax cilmiina u lahayn oo tidhahdaan rabbi baa saa yidhi ama nebigaa saa yidhi ama diintaa saa qabto waxaa nabi sal lla alay slam uu ka sugan oo odhanahayaa man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar man kadaba calaya qofkii igu been abuurto asagoo og inay waxaasi been ay tahay falyatabawa maqcadahu min annaar inaad iska ilaalisa weye marka waxaan odhanahaya sidan odhaahda odhanayso diintaas sidan qabta kitaabkaasaa sheegaya sunnaday ku taallaa waxyaala iska cumuumiyadoo ka warqabin aad ka sheegtay diinta allah subxaana wa tacaala cabdiraxmaan bin abi layla wuxuu odhanayaa adraktu cishriina wa mi'ata min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaan la kulmay boqol iyo labaatan qof oo min asxaabi rasuuli illahi sal allau alay wasalam asxaabta rasuul ka mida mid ka mida haddii la weydiiyo cani shay wax haddii la weydiiyo wuxuu jeclaan jiray saaxiibkiis inuu ka kaafiyo ousan ka jawaabin ee qofka kale uu ka jawaabo boqol iyo labaatan saxaabi baan la kulmay marka midkood su-aal la weydiiyo wuxuu jeclaan jiray ka kale inuu ka jawaabo asaguusan ka jawaabin ibnu cabdilbaro ayaa soo naqlinaya asarkaasi arrinta shanaad ee looga baahan yahay qofka cilmiga raadinayo waxaa weeye alsabru calaa tacallumih inuu ku sabro barashada cilmiga imaamu nawowi wuxuu odhanayaa fi lmajmuuc wuxuu ku odhanayaa imaamu nawowi man lam yasbir calaa dulli tacallum baqiya cumruhu fii cimaayati aljahl qofkii aana ku sabrin dulinnimada iyo rafaadkii dhibka dhibka ka soo gaaraya waxbarashada cumrigiisa ayuu baaqi ahaanayaa qofkaasi isagoo jaahil ah wuu jirayaa oo dunidu ku noolaanaya isagoo jaahil ah waman sabara calayhi aala amruhu ilaa cizi alaakhirati waaddunya qofkii ku sabro barashada cilmiga qofkaasi arrintiisa waxay ku dambaynaysaa adduunya akhraba inuu casiiz qof sharaf leh inuu noqdo waxaad og tihiin oo fii saxiix albukhaariyi ku sugan jaabir ibni cabdillaah hal bil inuu socday inuu socday cabdillahi ibni unays fii xadiisin waaxidin hal xadiis oo keliya inuu ka soo qaato ayuu u socday imaam maalik wuxuu odhanayaa laa yunaalu hada alamru xataa yudaaqa fiihi طacmu alfaqri arrintan iyo diintan lama gaadho ilaa qofka u dhadhamiyo faqri iyo gaajo ilaa u dhadhamiyo arrinta shanaad ee loo baahan yahay ayuha alikhwa alakhawaat waxa weeye oo diinteennana aynugu boorisay aan rabaa inaan ka dhiga qaybtii labaad ee ahayd fadlulculamaa dadka culamada fadligooda waxaan ku xidhayaa qofka daalibka cilmiga baranahayo waxaa looga baahan yahay inuu dhaqankiisa uu ka mid dhiga waxa weeye ixtiraamu alculamaa culamada inuu ixtiraamo dadkan diinta alla subxaana wa tacaala u baray inuu ixtiraamo weeye waxaa bisanadin xasan ku soo arooray fii musnad axmed xambal ku sugan imaam alxaakim iyo tabraanina ay soo wariyeen cubaat ibni saamina laga warinayaa wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhaahday laysa min ummati man lam yujilla kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqah naga mid maahan ummaddeydana ka mid maahan riwaayadaha qaarod waxaa ku soo arooday laysa mina naga mid maahan man lam yujil man lam yujilla kabiirana qofka aanan weynaynin oonan ixtiraamin oonan qadarinin keena weyn qofka weyn ee muslimka ah qofkaasi naga mid ma ahan qofka muslimka inuu tawqiiriyo weeye inuu ixtiraamo weeye qofka weyn walaysa mina man lam yarxam sagiirana naga midna ma ahan qofkaanan u naxariisanin midka annaga yar waxaa loo baahanya ilmaha yararkaa in loo dhimriyo in loo naxariisto in la dhunkado in lala ciyaaro in loo sheekeeyo in la salaamo in diinta alla subxaana wa tacaala la baro raxma in lagula dhaqmo weeye fa bimaa raxmati min allaahi linta lahum haddii kale dadku ay kaa kala didayaan walow kuwaad dhashay ha noqdeeno waa kaa kala cararayaan haddii khilda iyo jafaaf iyo adayg aad kula dhaqanto raxma ayaa loo baahan yahay waxaa nabi sal alay slam odhanayaa wayacrif licaalimina xaqah ay laysa mina man lam yacrif licaalimina xaqah naga mid ma ahan qofka aanan u ictiraafin oonan garanin oonan siinin qofka caalimkaa xaqiisa aanan siinin dan diinteenna islaamka ayay ka mid tahay in qofka caalimkaa xaqiisa la siiyo waxa uu kaa mudan yahay qofka caalimka inaad siisa weeye abi muusa alashcariy wuxuu soo warinayaa xadiis fii sunna abi daawuud iyo kayrkiiba ku sugan oo darajadiisu u xasan yahay in nebigu sal alla alay slam uu yidhaahday ina min ijlaal illaah ikraama di shaybati almuslim وxاamil الqur'an غayr الغاali fiihi wاljaafi canh وikraami di sulطaan اlmuqsid waxaa weynaynta ilaahi subxaana wa tacaala ka mid e min tacdiim illahi caza wajal min ijlaal illahi caza wajal weynaynta alla waxaa ka mid qofka inuu wanaajiyo o qadariyo oo u ixtiraamo di shaybati اlmuslim qofka muslimka ee xirada leh ee ka weyn qofka qur-aanka xumbaarsan eena ku xadgudbaynin kana fogaanaynin huluwin aana ku samaynaynin ka fogaasho hayra jaafi canhu aana ka go'ynin huluw waxa weeye inuu xadgudub la yimaado aljaafi canhuna waxa weeye inuu gaabin la yimaado waxaa weynaynta ilaahay subxaana wa tacaala ka mida xaamilu lqur'aan qofka qur-aankan xumbaarsan in la qadariyo o la ixtiraamo oo la weyneeyo waxaa weynaynta ilaahay subxaana wa tacaala ka mida ikraami di sulطaani اlmuqsid qofka weliga ah ee amiirka ee madaxda ah ee caadilka ah ee cadliga islaam ku dhaqahayo in la qadariyo oo la ixtiraamo ayaa diinteenna ay tilmaamaysaa diinteenna marnaba ma tilmaamayso culummada in lagu tunto kutumashada culummada lagu tumanhayo waxa ay la mid tahay diinta alla subxaana wa tacala loo ku tumanayo waayo waxay xumbaarsan yihiin dhaxalkii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam qof xumbaarsan dhaxalkii nebi moxamed sal allahu alay wasalam inaad ku ciyaarto ood taxqiiriso ood yasto ood ceebayso ood tacniso ood wax ka sheegto khatar weeye miinan arag salafkeennii markii ay ka warramayeen caqiidad salafu saalix ay ka warramayeen manhajka salafu saalix ay ka warramayeen imaamu taxaawi waxa uu leeyahay haddii dhowr nuquula aan sameeyo وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه فقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل إمام الطحاوي حولي هاي عقيدين عقيدة الطحاوي ليل هذا يعني في ليدان فربنا فرديوه ويدقيسان أيوه أي سوقاتين أما أخرستين فحا براروتين مضان إنه أرانيو علماء سلف من السابقين culamadii salafka ee kuwii horreeye ahaa iyo waman bacdahu min altaabiciin iyo kuwii dambe ee taabiciinta ahaa ahlu lkhayri waalahar dadka ahlukhayrka ah ahlu lkhabari ahlu lkhabari waalahar dadka ahlulxadiiska ah ee xadiiska yaqaano ee asarka yaqaano ahlu lkhabari waalahar wa ahlu lfiqhi waalnadar iyo dadka fiqhiga yaqaano culammadaasi guud ahaan ama faqiih ha ahaado ama muxadis ha ahaado ee wanaagga lagu yaqaano laa yudkaruuna ilaa biljamiil laguma sheegayo ilaa biljamiil wax wanaagsan oo keliya unbaa lagu sheegayaa waman dakarahum bisuu fa huwa calaa gayri sabiil qofkii xumaan ku sheega culummada fa huwa calaa gayri sabiil jidka xaqa midaan ahayn ayuu hayaa qofkaasi u fiirsada man dakarahum bisuu qofkii xumaan ku sheego fa huwa calaa gayri sabiil waxaan filayaa dad fara badan inay qaateen laakiin dad badan oo qaatay inay ka maqan yihiin inay ku dhaqmaan oo aysan raacaynin sababta loo diidan yahay in dadka culummada ah wax laga sheego naloo amrayo inaan tawqiirinno oo la ixtiraamo oo la qadariyo oo la weyneeyo kitaab allahi caza wajal kitaabka alla ayaa ishaaraya wuxuu rabbi odhanayaa waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd dadka mu'miniinta ah ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka qaarkood qaarka kale ayay weli u yihiin dadka culummada ah waa dadkii la amray ummaddaa la amray markay wax kala saari waayaan inay u laabtaan oy weydiiyaan xaqa ay weydiiyaan fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun qofka jaahilkaa dawadiisa waxaa weeye as-su'aal inuu weydiiyo qofka cilmiga u leh rabbina wuxuu odhanayaa waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ila uli اlmri lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum hadday weydiin u celin lahaayeen dadka munaafiqiinta ah hadday maqlaan arrin ay u timaado wanaag ah oo dadkii nebi sal lla alay slam uu diray xaggooda laga soo sheego wax wanaag ah ama wax dhiba xumaana haddii laga soo sheego miduu noqdaba adaacuu bihi waa faafinayaan ishaacaad bay la imanayaan waxaa rabbi odhanayaa walow radduuhu hadday u celin lahaayeen khabarkaa yimid ila arasuul hadday rasuulka u celin lahaayeen iyo wa ilaa uli lamr dadka amarka u saaxiibkaa dadka ulul axlaamkaa asxaabta kuwooda waaweyn kuwooda ulul cilmigaah hadday u celin lahaayeen lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum wixii ay tatabucayeen ay raaraadin lahaayeen raadinayeen kuwaasi waxay ka ogaan lahaayeen min alrasuuli sala allahu alayh wasalam iyo min ulil amri dadka arrinta u saaxiibka ah ee ulil cilmiga ayaa u caddayn lahaa u sheegi lahaa waxaa rabbi odhanayaa yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha wa atiicuu arasuula wa uli lamri minkum war waxaad adeecdaan allah hala ateeco rasuulkiisana hala ateeco wa ulil amri minkum dadka amarka u saaxiibka ah ee wilaayada inku leh ee mas-uuliyiinta ah dadka hala adeeco waxa mufasiriinta ay ku fasirayaan fataawaadka culammada muxaqiqiinta ay macnaha odhanhayaan waxaa loola jeedaa ulil amriga waa dadka sultanada hayo ee sultaanka iyo dadka madaxda ah iyo dadka culammada ah weeye ha loo laabto mufasiriinta iyo tafsiirka sida ku qoran ulil amri minkum waxa weeye dadka madaxda ah iyo dadka culammada ah weeye hala adeeco dadka madaxda ah iyo culammada hala adeeco rabbi baa ku odhanaya culammada adeec culammada lagu tumanayaan la ixtiraamaynin ee sifaad kala duwan lagu tilmaamahayo ama camiil weeyo dadba u shaqeeyaa ama qaacid weeyo wuu iska fadhiyaa ama fulaynimaa hayso ama adduunyaa mashquulisay dadka culammada ah waa dadka rabbi subxaana wa tacaala culammada wuxuu ku tilmaamay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa rabbi subxaana wa tacaala addoomihiisa xaggooda waxaa ka baqo alculamaa xaqa alkhashya xabsi dhab ah waxa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqo dadka culammadaa weeye qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun dadka culammada ah rabbi subxaana wa tacaala ayaa makhraati geliyey waxa ugu weyn ee laga makhraati kaco waa tawxiidka alla subxaana wa tacala rabbi in la keli yeelo qofka ugu weyn ee makhraati kaca waa alla subxaana wa tacaala weeye rabbi baa taskiya ammaan siiyey oo odhanaya shahida allaahu annahu laa ilaaha ilaa hu waalmalaa'ikatu wa ululcilm rabbi subxaana wa tacaala wuxuu mare ka yahay annahu laa ilaaha ilaa huwa wax xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allah alla mooyeene arrinta allah mare ka maragtii alla subxaana wa tacaala wuxuu la xidhiidhiyey waalmalaa'ika malaa'igtan arrintaa marag bay ka tahay makhraati bay ka tahay wa ululcilmi dadka ahlulcilmigana arrintaa marag bay ka yihiin akbaru mashhuudin calayh wax laga makhraati kaco waxa ugu weyn tawxiidka allah ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu marag gelinayaa oo lagu xijinayaa maragta malaa'igta dadka cilmiga u saaxiibkaa rabbi baa ammaanoo taskiyeeyey markaasaa dadka qaarkood waxay doonayaan culammada inay gaarhaan ama ay tacniyaan arrinta koowaad ee culammada loo ilaalinaya loo ixtiraamaya waxaa weeye in shareecada ilaahay subxaana wa tacaala ay xumbaarsan yihiin rabbi subxaana wa tacaala uu ammaano kitaabkiisa uu ku ammaanay arrinta labaadna waxaa weeye in la duro oo wax laga sheego culammada in wax laga sheego sida xaqiiqada dhabta ah cinda alcaama dadka badankooda waxay u noqonaysaa arrintaasi in wax laga sheegay xamalatu shariica dadkii shareecadan xumbaarsanaa dadka shareecada xumbaarsanoo wax laga sheegana waxay iyadana keenaysaa in dadka qalbigooda ay daciif ku noqoto ama ay ku liidato ama ay ku yaraato maxabbatu sharci shareecada inay jeclaadaan haddii qadxi lagu sameeyo oo jarxi lagu sameeyo oo la tacno oo la fiiqo oo haybadii iyo wanaaggii laga qaado dadkii diinta xumbaarsanaa haddii la liido ama wax laga sheego dadka xaggee wax ka qaadanayaan say diinta ilaahay subxaana wa tacaala ugu kalsoonaanayaan ibnu taymiya wuxuu odhanayaa isagoo arrintaa ka hadlayo fa yajibu cala almuslimiina bacda muwaalaati illaahi wa rasuulih fayajibu cala almuslimiin bacda muwaalaati illaahi wa rasuulih waxaa muslimiinta waajib ku ah markii ay weli ka dhigtaan allah iyo rasuulkiisa ka bacdigood muwaalaatu almu'miniin dadka mu'miniinta inay weli ka dhigdaan ka dhigtaan inaad weligaada ka dhigato allah wa rasuuluh iyo dadka mu'miniinta ah khusuusan alculamaa aladiina hum warasatu alambiyaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay si khaas oo gooni ah inaad weli oga dhigato weeye warasatu alambiyaa dadka ambiyada dhexlay aladiina hum bimansilati annujuumi yuhtadaa bihim fii dulumaati alberri waalbaxr kuwaasoo lamida xidigaha oo kaleento xidigta markay macnaha muuqato oo dayaxa u muuqdo qofka wuxuu ku hanuunayaa uu arkaya jidkii uu mari lahaa wakhtiga dulumaadka iyo mugdiga uu jiro dadka muminiin dadka culammada ah waa dadkii ummadda iftiimin lahaa oo iftiinkii lagu socon lahaa dadkii ummadda siin lahaa weeye taawus wuxuu odhanayaa min asunna an yuuqara arbaca waxaa sunnada ka mida afar in la ixtiraamo o la qadariyo alcaalimu wadushaybati waasulطaan والوالد أفر قف وإلا قدري ولا احترامه وحوي قفك عالمك قفك مسلم كإعراض له قفك مدحضة يا والدك من قدري ويا أي مضي سلف كهرنا سيدا أي أحيان حقوق ذاتك علماء كمت منشرين إمام مسلم وحالك الشيء kuna sugan albidaya wanihaaya libnu kathiir inuu damcay imaamu lbukhaari lugiisa inuu dhunkado imaamu muslim ayaa wuxuu damcay lugaha imaamu lbukhaari inuu dhunkado markuu ka yara diidiiday imaamu lbukhaari imaamu muslim wuxuu yidhaahday dacnii uqabil rijlayk iga leexo lugahadaan dhunkade ya ustaad alustaadiin wa sayid almuxadisiin معلمين معلم كوديو وسيد المحدثين أيها الإخوة وحلو باهي هاي إن علماء الاحترام ولا قدرية هدي علماء لوايو واحد وانسنا الذي نصوص وحي إشاريسا إن بعد لقو دعايو دينتا ولا قبضونا يا ولا قاضية هي حديث يا حكسوغا قاعدة لقاضينا وحاوي بقبض العلماء إن علماء لقاضية oo culammada la dilahaya markay culammada baaba-aanna dad mas-uuliyiin oo madaxa ayaa soo baxayo oo juhalo ah fa su-iluu su-aalo ayaa la weydiinayaa way jawaabayaan cilmi darro ayay ku jawaabayaan fadalluu wa adalluu naftoodana way baadiyeeyeen ummaddana way baadiyeeyeen dhaxalka laga dhaxlayo culamo in la waayo waxa weeye qofka inuu baadiyoobo ummaddana u baadiyeeyo la dagaalanka culammada waxay keenaysaa in ummadda la baadiyeeyo qofkana uu baadiyoobo waxay dhacaysaa dad juhala inay yimaadaan marka dambena naftiisa ku xukumo min xaysu laa yadri asagoon iska warqabin in la dila asaga laftiisa waxay keenaysaa haddii dadka caamo ay noqdaan oo juhala ay noqdaan culammadiina laga leexiyo dadka in qofka saa samaynayo marka dambe uu gaadho heer naftiisa uu ku xukumo dil waxaa nebi sal lla alay slam unoga sheekeeyey ummadihii hore reer bani israiil nin unu jiray nin ayaa ku jiray ninkaasi sagaashan iyo sagaal qof ayuu dilay qof caabid oo rabbi caabudahayo ayuu u yimid laakiin jaahil ah oo cilmi aan lahayn qofkii wuxuu sabab u noqday naftiisa in la dilo ninkii sagaashan iyo sagaalka qof soo dilay wuxuu weydiiyey ninkii caabudka ahaa ee rabbi caabudahayay bilaa cilmin oo cilmi badan aan lahayn ka waran sagaashan iyo sagaal qof baan soo dilaye fahal lii min tawba wax tawbaa ma leeyahay wuxuu ku jawaabay maya wax tawba ood leedahay ma lahan muxuu jawaabay cilmi la-aan ayuu jawaabay natiijadii maxay noqotay boqol buu oga dhigay asagii buu dilay kadib baa wuxuu u tegey qof caalim oo cilmi yaqaano wuxuu weydiiyey wax tawbaa ma leeyahay boqol qof ayaan soo dilay wuxuu ugu jawaabay yaa kala dhex gelaya adiga iyo allah tawba keenkaada iyo alla subxaana wa tacala yaa u dhexeeyo waa tawbo keeni karaysaa sidii xaq ahayd ayuu ku hanuuniyey qofkiina sidaa ayuu ku badbaaday hada wsala allahu wasalam calaa sayidina muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam waqti dambe ayay noo tahay صلاة صباح أيانا لازم أيانا فير أيانا المغريسان بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
جزاكم الله خيرا شيخنا محمد شافعي على رأس قيمة بدن أو المسجد إن شاء الله